بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi latajidanna wallaahiya latajidanna waxaad ku ogaan doontaa ood ku ogaan doontaa ashadda annaas dadka kuwa ugu daran cadaawatan min jihati alcadaawa xagga cadaawadda dadka kuwa ugu daran liladiina kuwiina ay colaadinayaan aamanuu alle iyo rasuulkiisaba rumeeyey waxaad nebi moxamedow ku ogaan doontaa ama qof kastaoo mukhaadaboo mukallafow yacni dadka ugu cadaawadda daran mu'miniinta alyahuuda yahuud inay yihiin baad ku ogaan doontaa iyo waladiina kuwii ashrakuu shirkiga sameeyey walatajidanna marka wajeedada waa baabkii calimo iyo danna oo laba mafcuul bay qaadanaysa mafcuulka hore waa ashadda cadaawatan waa tamyiizu lashad oo daraanta iyo adayga ayaa lagu caddaynaya waa xagga cadaawadda liladiinana waxau ku tacalluqayaa masdarka cadaawatan alyahuudana waa mafcuulkii labaad marka in bimacnaa calimo laga macneeyo laba mafcuul la siiyo ayaa fiican oo tii waxa weeyaan helitaanka ahayd aan laga dhigin allah waxa u yihi latajidanna waxaad ku ogaan ood ku ogaan ashadda annaasi dadka kuwa ugu daran cadaawatan xagga cadaawadda liladiina kuwii ay cadaawadda u hayaan aamanuu rumeeyey waxaad ku ogaanaysaa alyahuuda yahuud inay yihiin kuwaas iyo waladiina kuwii ashrakuu shirkiga sameeyey walatajidanna waxa kale oo aada ogaanaysaa ood ogaanaysaa aqrabahum ay aqraba annaas dadka kuwa ugu dhowaansha badan waxaad ku ogaanaysaa mawaddatan xagga kalgacalka iyo jacaylka liladiina kuwii ay jecel yihiin aamanuu rumeeyey waxaad ogaanaysaa kuwa mu'miniinta ugu jacaylka dhow inay yihiin aladiina kuwii qaaluu yidhi innaa anaku nasaaraa nasaara iyo kiristan baanu nahay ay ansaaru ciisa atbaacdii ciise u hiilina saanu nahay kuwa yidhi ayaa ugu kalgacal dhow mu'miniinta markaa tanna waa sidii oo kale oo latajidanna waxaad ku ogaan aqrabahum aqrabku waa mafcuulkii hore mawaddatan waa tamyiize mafcuulka labaadna aladiina oo macnaha kuwa ugu kalgacal dhow waxaad ku ogaanaysaa aladiina qaaluu inaa nasaara waa mawsuulkaasa mafcuulka ah kuwa yidhi nasaaraanu nahay ayaa ugu kalgacal dhow xagga mu'miniinta oo waa maxay sababtu waa tan dhalik mawaddadaas iyo kalgacalkaa ay nasaaradu mu'miniinta u hayaan xaasilun waxa uu ku yimid uu ku dhacay ama daalik qurbigaa iyo dhowaanshaha nasaaradu ay mu'miniinta u dhow yihiin xaasilun waxa uu ku xasilay bianna minhum bisababi anna minhum nasaaro inay ka mid yihiin sababteeda ayuu ku sugnaaday arrinkaas qisiisiina kuwa wadaada oo culimo ah oo garanaya xaqii iyo wa ruhbaanan kuwa cubaada oo cibaado uun u go-a iyagu iyagoon cilmi lahayn iyo wa annahum wa bisababi annahum arrinkaasi waxa uu ku dhacay inay nasaara yihiin laa yastakbiruuna kuwa xaqa aan iska weynaysiinayn oo u tawaaducaya xaq oo isku dhuldhigaya allah waxa uu yihi waidaa samicuu maa unzil waidaa samicuu marka ay maqlaan nasaaradu maa unzila wixii lagu soo dejiyey ila arasuuli rasuulka lagu soo dejiyey taraa waxaad arkaysaa acyunahum indhahooda oo tafiidu ka burqanaysa min addamci ilmo xaggeed ilmo ay ka daadanayso oy ka shubmayso maxay ilmadu uga burqanaysaa mimaa carafuu min ajli maa shay dartii ayay ilintu uga daadanaysaa kaasoo carafuu ay garteen oo min alxaqi xaqa ah yaquuluuna waxay odhanayaan nasaaradaasi rabbanaa rabbigayow aamanaa waa rumaynay ee faktubnaa naqor maca ashaahidiina kuwa xaqa ka markhaati kaca la jirkooda nagu qor oo kuwana raaci waa ummatulmuxamediyaha oo ummadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyadaa umamka ku markhaati kacaysa rusushana markhaatiga u furaysa inay xaqii iyo risaaladii gudbiyeen wamaa lanaa laa nu'minu hadalka iyagoo sii wada ayaa waxay odhanayaan oo wamaa lanaa maxaa noo sugnaaday oo laa nu'minu aanaan u rumaynaynin billaahi alle iyo wamaa kii jaa-anaa noo yimid huwa maagu oo min alxaqi xaqa ah walxaalna maxaanaan u rumaynayn natmacu aanu tamcayno nu rajaynayno an yudkhilanaa inuuna geliya rabbunaa rabbigayo maca alqawmi asaalixiina qolada wanaagsan la jirkooda jannada inuu nala geliyo waxay odhanayaan oo maxaanaan u rumaynayn ee iimaanka naga hor joogsanaya iyo xaqa noo yimid annakoo rajaynanaba raxmadda rabbi sideenaan u rumaynayn waa inaanu rumayno maxaa naga mancinaya ee naga hor joogsanaya allah waxau ihi markaa faahaabahum allah ilaahay waa abaalmariye nasaaradii oo bimaa qaaluu ay bisababi qowlihim hadalkay yidhaahdeen sababtiisii buu ku abaalmariyey waa hadalkee dee yaquuluuna rabbanaa aamanaaday yidhaahdeen sababteedii baa alla ugu abaalmariyey marka maada masteriye markaynu ka dhigno bimaa qaaluu bisababi qowlihim master ka shiil haddii mawsuul laga dhigana bimaa qaaluu biladii qaaluuhu oo jumladu waa silo caa'idkana usoo qadar kay yidhaahdeen oo aamanaa ah ayaa ilaahay ku abaalmariyey sababtiisii jannaatin buu ku abaalmariyey jannooyin jannooyinkaasoo tajri ay qulqulayaan min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaal ay qulqulayaan khaalidiina xaale ay yihiin kuwii ku waaraya fiihaa jannooyinkaa dhexdooda ku waaraya oon dhinacna uga diga roganayn meelna aan uga guuray allah waxau ihi wadalik jannooyinkaas iyo abaalmarintaasi jazaau lmuxsiniina kuwa samafalayaasha ah abaalkooda weeyi aladiina axsanuu fii mucaamalatihim maca alkhaaliq wa fii mucaamalatihim maca alkhalq kuwa mucaamaladay khaaliqa la dhaqmayeenna hagaajiyey ee ilaahay u caabuday kaanahum yarownah ila ixsaanku wa an tacbud allaha kaanaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak inaad alla u caabuddo sidii waxaad arkayso haddaanad aduu arkayn isagaa ku arkaya marka kuwa cibaadada alla hagaajiyey ee ikhlaaska iyo mutaabacada ku saleeyey cibaadadooda mucaamaladii khalqigana hagaajiyey oo af iyo adinba wanaag kula dhaqmay khalqiga kuwaas abaalkoodu kaas weeyi allah waxau ihi waladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo wakadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkayaga beeniyey ulaaika kuwaasi asxaabu ljaxiimi jaxiima asxaabteeda weeyi yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintiiyey laa tuxarimuu ha xaaraantinimaynina ayibaati maa shaykiisa wanaagsan iyo ayibaadkiisa ha iska xarimina ayibaadkaasoo axalla allaahu alla u idiin xalaaleeyey lakum idinka oo walaa tactaduu hana ku xadgudbina oo xalaashaa intaad ka gudubtaan xaaraan ha u gudbina ama xalaasha lafteeda ha ku xadgudbina oo dee ha israafina ee waxa weeyaan si si fiican oo waxa weeyaan aan israaf iyo baytimaal iyo baabi'in iyo daadin aan lahayn dee nicmada ilaahay ugu nicmaysta wakuluu washrabuu walaa tusrifuu inahu laa yuxibu lmusrifiin waayo ina allaha alle laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudba allah waxau ihi wakuluu cuna mimaa kii xaggiisa wax ka cuna kaasuu rasaqakum allah ilaahay uu idinku arsaaqay xalaalan xaal uu yahay xalaal xalaalkaasoo tayiban wanaagsan oo wattaquu llaha alla ka baqa alladii allahaasoo antum idinku bihi allah mu'minuuna kuwii rumaynaya aad tihiin laa yu'aakhidukum allah ilaahay idinkuma qabanayo bilagwi lagwiga fii aymaanikum dhaarihiina dhexdooda dhaca yacnii hadalka aydaan u qasdin ee iska lagwiga ah ee dhaartiina dhexdeeda dhaca alla idinku qaban maayo walaakin ha yeeshee yu-aakhidukum wuxuu idinku qabanayaa bimaaki kaasoo caqadtum aada ku gunudeen bitashdiidi ilqaaf ama caqadtum bitakfiifiha ama caaqadtum marka alif lagu taago saddexda qiraba waa la akhriyay walaakin ha yeeshee yu-aakhidukum allah wuxuu idinku qabanayaa bimaa kii caqadtum aa ku gunodeen al aymaana dhaaraha bihi maaga usoo qadar yacni alla wuxuu idinku qabanayaa kaad dhaaraha ku gunodeen oo dee tii aad u qasadeen niyo ahaanee qalbiga ku qabateen ee u jeedeen laakiin wixii idinkoonu qasdin uun carabkiina ku dhacay dee waa laydinka dhaafoo laydin qaban maayo kaa aad gunudeen waa guntin macnawi ah oo dee xisina waxbaa loo guntaa xadhigga marka meel lagu xidhaayo kana waa macnawi oo waxa qalbigu u qastaa la yidhaha caqdi iyo guntid kaanamaa inaad gunuday dhaartaa markaa aad gunudeen ee guntamaysa haddii aad oofin weydaan oo ay idinka baaqato fa kafaaratuhu dhaartaas kafaara gudkeegu icaamu casharati masaakiin masaakiin toban ah quudinteed weeyi waa toban miskiin in la quudiyo min awsati maa shay kiisa u dhexdhexaadsanna lagu quudiyo kaasoo tutcimuuna aa ku quudinaysaan ahliikum eheladiina waxaad reerihiina siinaysaan kiisa dhexdhexaadka ah een uguna sarrayn uguna hoosayn wasadka ah kaasaa toban miskiin ku quudinaysaan aw kiswatuhum ama hugooda iyo dharkooda oo inaad aradbeel siisaan aw taxriiru raqaba ama qoor xoraynteed haddaba faman lam yajid waajibkaa hore mukhayar buu ahaayo saddexdaa midkood intaad helayso kan dambe usoo tallaabi maysa oo saddexdaa hore ama toban miskiin ama hugooda ama qoor xoraynteed saddexdaa midkood intaad hayso soon ma jiro laakiin intaaba haddaad weydo dee fa siyaamu halaathati ayaami ay fa calayhi ruuxii korkiisa waxaa ahaaday siyaamu halaathati ayaam maalmo saddexa soomkood daalika kaasibaa allahu yidhi lasoo tilmaamay kafaaratu aymaanikum dhaarihiina kafaara gudkoogii weeyi idaa xalaftum markaa dhaarataan ee waxfaduu ilaashada aymaanakum dhaarihiina ilaashada oo wax walba walle iyo bilaha ku marina ilaahay xurmeeya oo qadariya oo dhaartiisa ka dhowra meel walba inaad dhigtaan ama waxfaduu aymaanakum dhaarihiina ilaashada oo dee laa tatrukuuha bigayri takfiir idinkoo dhaartay oo haddana dhaartii ay baaqato aydaan fulin dee kafaara la-aan ha ku dhaafina oo dhaartiina idinkoo ilaashanaya ka kafaara gutayaydaan dambaabine allah waxau yihi kadalik ay kadalika tabyiin caddayntaasoo kale sida axkaamtaa ilaahay idinku soo caddeeyey oo kale ayaa yubayinu llah ilaahay idinku caddaynayaa lakum idinka aayaati aayaadkiisa lacallakum tashkuruuna ay likay tashkuruu si aada rabbi ugu mahadnaqdaan hadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala arrimo muhiima ayaa uu ku tilmaamay oo aayaadkii ugu horreeyey latajidanna ilaa wadalika jazaau lmuxsiniin ilaahay waxa uu kaga warramay addoommadiisu qaybaha ay u qaybsan yihiin iyo siday isku yihiin oo addoommadii waxaa loo qaybiyey afar mu'miniin iyo mushrikiin iyo yahuud iyo nasaara allah waxa uu tilmaamay isaga ayaana addoommadiisa xogogaal u ahe in nimanka yahuud la yidhaahda iyo mushrikiintu ay yihiin kuwa mu'miniinta ugu cadaawo daran ee ugu daran inay yihiin oo nimanka yahuudeed waa niman ciil iyo cadho ay biyo dhigtay xasadna uu ku jiro oo iyagoo cilmilow xaqii garanaya ayaa ay ogaan badheedh uga baydheen sidaa darteed ayaa maqduubu calayhim ay ku noqdeen oo ilaahay ugu cadhooday ilain can cilmin bay u lumeen eh marka alla waxa uu tilmaamay nimanka yahuudeed iyo mushrikiintu inay yihiin kuwa mu'miniinta ugu colaad iyo cadaawad iyo dagaal badan waxaa kaloo alla uu xusay laakiin nimanka nasaarada ee atbaacu ciisa calayhi salaam kuwaasi inay yihiin kuwa mu'miniinta ugu soo dhow xagga kalgacalka iyo dabacsanaanta iyo naxariista wa min xayu ljumla marka laysoo eego yahuud iyo nasaara nasaara ka qalbi dabacsan oo uga naxariis badan mu'miniinta arrinta noocaasiina waa mujarab waxa weeyaan hore taariikhdana loogu arkay maantana waaqiceenna ka muuqata oo waktigii nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam nimanka nebi moxamed ugu dhibaatada badnaa yahuud bay ahaayeen islaamka ay soo islaamaanna waa yaraa oo wuu koobnaa rag kooban baa ka islaamay yahuud oo cabdillaahi ibnu salaam iyo thaclaba ibnu saciid iyo rag kooban baa ka soo islaamay nasaaraduna waxay ahaayeen kuwa ugu soo dhow mu'miniinta uguna islaamka badan uguna dabacsan qalbi ahaan maantana waa sidaas yahuud baa soo islaantay miyaad maqashaan yacni waa naadir hadday jirto laakiin reer galbeedka iyo kiristankaasi had iyo habeenba islaamku way kusoo qulqulaan wa sadaqa allah yacni nasaaradu iyaga ayaa mu'miniinta ugu soo dhow sidaa darteed boqorkii la odhan jiray najaashi markii saxaabadu ay hijradii hore ardulxabash ay u hijroodeen najaashi iyo asxaabtiisu iyagoo kiristan ah jacfar ibnu abi aalib suuratu maryam markuu ku dul akhriyey bakaw xataa xataa akhdaluu lixaahu oohin bay qabsadeen ilaa garhkoodii ay ilmadii ka dareertay najaashi dee waa kii islaamay isagoo boqor nasraaniya ah markuu dhintay nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam saxaabadiisa waa kii u sheegay ee yidhi walaalkiin baa dhintay ee ku tukada ee salaatulghaayibka uu ku tukaday rasuulku sala allahu alayhi wasalam marka guud ahaan nasaaradu min xayu ljumla marka loo eego qaar badan oo dee dhibaato iyo darar badan waa jiraan laakiin waxaa loo jeedaa guud ahaan marka laysu eego yahuud iyo nasaara kuwanaa islaamka iyo mu'miniinta u dhow oo ka dabacsan islaamnimadana in badan soo gala ilaahayna waa uu tilmaamay dee ahlukitaabka in ka mid oo badani inay hagaagsan yihiin oo ay iimaanka iyo diinta qaateen oo kuwan aayaadkani ka warramayaan baa ka mid ah waxaa lagu sababeeyey dabacsanaanta nasaara saddex sababood dalika biana minhum qisiisiina wa ruhbaana wa anahum laa yastakbiruun horta waxaa ka mid ah kuwo qisiisiina qasaawisadu waa culimadooda wadaadadooda diinta garanaya ruhbaanaduna waa kuwa cibaadada u go-ay een cilmiga lahayn oo ruhbaan waa min alrahba wahuwa alkhawf kuwa cabsi iyo cibaado uun u go-ay lakiin cilmi kale aan lahayn marka horta kuwaasaa ka mid ah oo ka mid a asbaabta ay u dabacsan tahay nasaari waxaa kaloo lagu sababeeyey wa anahum laa yastakbiruun kibirka iyo santaagga yahuudeed inaanay lahayn kuwani oo ka tawaaduc iyo dabacsanaan badan yihiin waxaa alla uu tilmaamay in marka ay maqlaan xaqa indhahooda ilmadu ay ka burqanayso ay odhanayaan waanu rumaynay kuwoodii rumeeyee mu'miniinta ahaa dabeed ay dalbanayaan in ummadda nebi maxamed la raaciyo waa khayru lumam wa afdaluha faktubna maca ashaahidiin wanatmacu an yudkhilanaa rabbuna maca alqawmi asaalixiin waa ummadda nebi moxamed ee waxa weeye ka markhaati kacaysa xaqa iyo tawxiidka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay markaa arrintaa inuu ku abaalmariyey oo waxa weeyaan iimaanka ay ku toosnaadeen jannooyin lagu siiyey haddana min baabi targiibi wa tarhiib waxaa lagu xijisiiyey waciidkii gaalada waladiina kafaruu wakadabuu biaayaatina ulaa'ika asxaabu ljaxiim waayo waa caadada qur'aanka marka wacdiga iyo wanaagga la sheego si loogu dhiirado jannada oo loogu camal falo in waciidka iyo goodigana lagu xijisiiyo si cadaabkana looga cabsoodo dabeed ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku tilmaamay aayaadkan kale ya ayuha aladiina aamanuu laa tuxarimuu ayibaati maa axala allahu lakum dadka muuminiinta ahi ayibaadka ilaahay u xalaaleeyey inaanay iska xarimin oo diinta ka mid ma aha tanatuca iyo tashadudka iyo wax isku adkayntu diintu waa yusri ina diina yusrun walan yushaada diina axadu ilaa halabah diintu waa fudayd ruuxna iskuma adkeeyo qallaf isagama dhigo ilaa diintu waa ka xoogroonaata isagunbaa dhulka kusoo dhaca marka wax alla kuu xalaaleeyey ha iska xarimin dee wax ilaahay kaa xarimayna ha xalaalaysan laakiin xuduudda shareicada sideeda u dhowr oo ha ku xadgudbin tanatuca waxaa ka mid ah inaad tidhaahdo mubaaxaadkii alla kuu baneeyey iyo xalaashii waan isaga zaahidayaayo duurkaan gelayaayo adduunyaba farahan ka qaadayaa oo nooc tasahudaan gelayaa iyo tasawuf diinteennu ma aha diin noocaas oo ruuxa diintu inay dhibtoy cadaabto umay soo degin ee naxariis bay usoo degtay inuu cuntadiisa xalaashaa cuno cabitaankiisa xalaashaa uu isticmaalo hoygiisa iyo hugiisa wixii fiican ee munaasaba uu ka qaato naftiisana aanu cidhiidhi ku samayn markaa sideedaba ruuxu naftiisa inuu u qasto inuu dhibo sharcigu inama amrin oo maqaasida shareicada ka mid ma aha macno la-aan qofka in loo dhibo haddii cibaadada dhibaatadu ay la socoto waa caadi oo imika ruuxu markuu xajayo ama cumraysanayo dee waa aragteenoo wuu dawaafaya wuu saciyayaa wuu soconayaa waa mashaqo cibaadadii la socota dee waa min alcibaada iyadu oo ajruki calaa qadri nasabiki sidii caaisha uu nebigu ku yidhi sala allahu alayhi wasalam hadba intaad ku daasho cibaadada ayaa ajarkeed iyo abaalkeeduna uu leegyahay siday u kala tacab badanta laakiin waxaa la diidayaa tacab aan alla ku amrin inaad isa saarto oo tidhaha allaan ugu dhawaanaya tusaale ahaan rakuub baad haysataa iyo gaadiid meel baad tegaysaa ama dacwad u bax ama muraad kale u bax waxaad tidhi naftaan dhibayaa oo waan lugaynayaa haddee gaadhigi iyo gaadidkii waad haysataa dee lugtaada iyo naftaada inaad dhibto ilahay waxba ku fali maayo ilahay wuxuu ku amray khayrkiiyo wanaagga laakiin wixii nicmo aad haysato adeegso ilaahay baa ku siiye arrintaas waxaa kuu muujinaya saxiixeynka waxaa ku sugan xadiidu anas rasuulku sala allahu alayhi wasalam ra'aa rajulan yuhaada bayna bnay wuxuu arkay nin labadiisii inaan dhexdoodii la garbagalaynayo oo dee lugihiisuba dhulka ay qaban laayihiin fa sa'ala canhu nabigu waa weydiiye wuxuu yihi ninkani waa maxay fa qaaluu nadara an yamshi waxay yidhahdeen ninkani wuxuu ku nadray cagaha inuu ku socdo mana socon karo waa nin tacbaan oo daalay oo waayeel ah fa qaala ina allaha laganiyun can tacdiibi hada nafsahu rasuulku waxau yihi sala allahu alayhi wasalam ilaahay waa ka deeqtoomoo dan iyo muraad kama leh kani naftiisanuu cadaabayo ilaahay ma doonayo wa amarahu an yarkab waxaan u amray gaadiidkiisa inuu iska fuulo wuxuu ku yidhi lugtaada ilaahay waxba ku fali maaye gaadiidkaaga fuul ilan waxaa loo soo rogay nicamtaynu haysanay inaynu adeegsanay marka maxaa la diidayaa dhibaato aan ilaahay ku amrin inaad tidhaa anaa nafta dhibaya yaa ku yidhi dhib ilaahay ma waxuu ku yidhi gaadhiga ha fuulina luge kuma odhan waxaa kaloo sii muujinaysa in waxyaabaha qofku naftiisa hadduu dhibo aan la doonayn bukhaari waxaa ku sugan xadiidu bni cabaas baynama nabiyu sala allahu alayhi wasalama yakhtub id huwa birajulin qaa'imin fi shams fasa'ala canhu rasuulku isagoo khudbaynaya ayuu arkay nin cadeedda taagan bacadka su yihi waa maxay ninkaas qaaluu hada abu israa'iil nadara an yaquuma walaa yaqcud walaa yastadila walaa yatakalam wayasuum waxay idhahen ninkaasi waa abu israa'iil oo wuxuu ku nadray inuu taagnaado unu fadhiisan inaanu harhgelin oo cadeedda uu taagnaado inaanu hadal inuu soomo qaala muruuhu falyatakalam walyastadilla walyaqcud walyutima sawmah wuxuu yihi waar ordoo u tagoo amra oo ha iska hadlo ha fadhiisto ha hadhsado soomkiisana ha dhammaystiro ma arkasa cibaadadii uu u daayey nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi soonkiisa ha dhammaystirto ha wato laakiin hadli maayo iska hadal buu yidhi lahadalla-aantada ilahay wax ku fali maaye waan taagnaanayaa iska fadhiisa buu yidhi hadhsan maayo iska harhgal buu yidhi maxaa halkaa laga fahmayaa dee naftaada cadaabkeeda inaad u qasado ilahay waxba ku fali maayo cibaado iyo camal saalixaa lagu amraye nafta dhibaatee laguma odhan marka dhibaatadu hadday cibaadada la socotana dhib ma leh laakiin iyadoon cibaado la socon aduu haddaad isku faral yeesho dee wax maqsuuda ma aha sidoo kale saxiixeynka waxaa ku sugan xadiidu jaabir rasuulku sala allahu alayhi wasalam isagoo socoto ah ayaa fara'a zixaaman warajulan qad dullila calayh faqaala maa haada wuxuu arkay nin lagu buuqsan yahi oo loo hadhiyay su yihi waxay ninkaas qaaluu saa'im waxay dhan waa sooman yihi qaala laysa min albiri siyaamu fi safar wuxuu yihi samafalka ka mid ma ahaba socoto in lagu soomo hadda saxaabaduna nebiga iyagoo la socdoo socotaa ayaa midna u soomanaa midna u afuranaa maxaa lagu fasiray xadiidkan waxaa lagu fasiray ninka xaalkiisu xaalkan ninkan uu shabaho oo macnaha ninka soomku uu dhibayo ilan waa tan naftii qabatay loo dallaalimeeye ninka isagoo socotaa soomka uu dhibayo yaanu soomin samafalku waa inaanu soomin ilan naftaada dhibkeeda la dooni maayo in allaha kaana bikum raxiima laakiin ninka xoog iyo awood iska ogee soomka aanu waxba yeelayn dee ha iska soomo waayo soomkii waxa ma yeelayo calaa kullin ruuxu wixii alla u xalaaleeyey hadday gaadiid tahay hadday hoy tahay hadday hu tahay yuu iska xarimi ha ku tamatuco ilaahayna ha ku caabudo yuu ku caasiya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu amray xalaasha in la cuno ilaahayna lagaga baqo wاtaquu اllaha aladii antum bihi muؤminuun xalaasha ilaahay kaga baq oo ha ku caasiya dabeed aayaadkan ilaahay wuxuu inoogu tilmaamay alaymaan dhaaraha dhaartii laba qaybood baa ugu muhiimsan alyamiinu almuncaqida wa yamiinu lagwi dhaarta laqwigeen guntamay iyo dhaarta guntamaysa yamiinu laqwigu waxa weeyi dhaarta aanad u qasdin adoo iska hadlaya wallaahi waa sidaa wallaahi sidaa ma aha way nagu badan tahay laqwulyamiin baa la yidhaha oo qofku uma qasdin kafaarana kama waajibto laguna qaban maayo laakiin dhaartaad u qasado wallaahi inaan sidaa samayn waa alyamiin almuncaqida marka waxaad ku dhaaratay inaad samayso haddaad samayn weydo ama waxaad ku dhaaratay inaanad samayn haddaad samayso adigu dhaartii aada guno dee haddaad khilaafto dee kafaara ka waajibi kafaaraduna waxa weeyi marka hore waa saddex midkood inaad toban miskiin quudiso cunto dhexdhexaadood hal mar dhargiso ama aad aw kiswatuhum tobanka miskiin aradbeelkooda aradbeelkaas fuqahadu waa isku khilaafeen oo fuqahada qaarkood waxay yidhaahdeen kiswadu waxay ku rumoobaysaa tobankii miskiin wax cawradooda asturo salaadi ku ansixi karto inuu siiyo mid walba dee kolxidhad bay noqonaysaa in cawradiisa asturto salaaddiisa ku ansaxdo fuqahada qaarna waxay yidhahdeen maya eh hal shay ama shaadh ama macawis ama hal shay hadduu siiyo dee waa kiswa aw kiswatuhum ama qoor xoraynteed qoortaas fuqahada qaarkood waxay yidhahdeen waa la itlaaqo ama kaafirad ha noqoto ama muuminad ha noqoto laakiin fuqahada qaarkood sida madhabka shaaficiga waxay qabaan in qoor mu'minada la xoreeyo oo waxay yidhahdeen mutlaqa aayaddan waxaa lagu qaydayaa taqyiidkii inagu soo maray kafaaratu qatli alkhata dilka aan badrheerhka ahayna ka ma ah kafaaradiisa fa taxriiru raqabati mu'mina mu'minad baa lagu qayday markaa mar hadday taasina kafaaro ahayd tanna ay kafaaro tahay yani mulaqa iyo muqayadka ha la ysku xambaaro oo qoorta la xoraynayaa ha noqoto qoor mu'minad ah ayay yidhaahdeen waxa weeyaan shaaficiyadu ruuxa markaa saddexdaa midna waaya saddex maalmood buu soomayaa ama ay isku xigaan ama ha kala googo'naadaan waa saddex maalmood soonkood ayuunbaa laga rabaa min hidaayat alaayaat cidamu cadaawati alyahuudi walmushrikiina lilislaami walmuslimiin weynida ay weyn tahay colaaday yahuud iyo mushrikiin u hayaan islaamka iyo muslimiinta laba qurbu nasaara saadiqiina fii nasraaniyatihim min almuslimiin nasaarada nasraaninimadoodu ay runta ka tahay ee dhab ahaan ciise u raaceenay beenta ka ahayni waa kuwa muslimiinta ugu soo dhowey raacaya fadiilatu tawaaduci wa qubxu lkibri isdhuldhigu fadliga uu leeyahay iyo foolxumada santaag iyo kibirka oo sawaarifta ugu waaweyn ee dadka xaqa ka hor joogsada waxaa ka mid ah alkibru nasaara waxay islaamku ugu batay wa anahum laa yastakbiruun kibirkaa ku yar fadlu hadihi lumma wa karaamatuha cala lumami qablaha ummaddani fadliga ay umamka kala dheer tahay iyo karaamadeeda oo faktubnaa maca ashaahidiin wanatmacu an yudkhilanaa rabbuna maca alqawmi asaalixiin wa ummadii nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam fadlu lkitaabiyi idaa aslam waxasuna islaamuh qofka ahlulkitaabka ah fadliga uu leeyahay hadduu islaamo islaamkiisu hagaago waayo laba ajar buu leeyahy sida nebigu sheegay sala allahu alayhi wasalam iimaankiisii hore kitaabkii iyo rasuulkii hore iyo iimaanka dambe yu'ta alajru maratayn bayaanu masiiri alkafiriina walmukadibiina wahuwa khuluuduhum fi naari jahannam waxaa la caddeeyey masiirka ay ku dambaynayaan gaalada iyo kuwa xaqa beeniya oo ah inay naar ku waarayaan waladiina kafaruu wakadabuu biaayaatina ulaa'ika asxaabu ljaxiim isticmaalu lqur'aani asluuba targiibi wa tarhiibi bidikrihi lwaciida bacda alwacd qur-aanku wuxuu adeegsaday asluubka yacni waxa weeyaan jeclaysiinta jannada iyo khayrka iyo cabsigelinta xagga cadaabka sheegidda uu sheegay waciidkaa iyo goodigaa wacdiga markii uu soo sheegay dabadeed oo markii lasoo sheegay jannooyinka iyo abaalmarinta wanaagsan ayaa laga dambaysiiyey waciidkii iyo cadaabkii si ruuxu u jamciyo bayna alkhawfi waalrajaa cabsi uu cadaabkii ka cabsoonayo oo cisyaanka uu isaga fogaado iyo raje uu raxmadda rajaynayo oo cibaadada iyo camalka saalixa ah uu waxa weeyaan ku dadaalo waxaa kaloo aayaadka ku sugnaa xurmatu taxriimi maa abaaxa allah ka xurmati taxliili maa xarama allahu caza wajal yacni wixii alla baneeyey in la xarimaa xaaraannimada laynaga xarimay laynoo diiday waxa weeye sida laynooga xarimay inaynu xalaalaysano wixii laynaga xarimay oo macnaha yacni waxa weeyaan taxriimu alxalaal iyo taxliilu lxaraam labadaba waa laynoo diiday inaynu mubaaxaadkii iyo tayibaadkii iska xarimnana waa laynoo diiday laa tuxarimu tayibaati maa axala allahu lakum inaynu dee muxaramaadka banaysanana waa laynoo diiday waxaa kaloo ku sugan aayaadka bayaanu madaa xirsi asaxaaba calaa taacati illahi khawfa min ciqaabihi wa tamacan fi incaamih waxaa laynoo caddeeyey saxaabadu siday ugu dadaalayeen ilaahay taacadiisa iyagoo ka cabsanaya ciqaabkiisa raxmaddiisana rajaynaya oo qaarkood ay ku dhowaadeen mubaaxaadkii inay iska daayaan oo rasuulka sala allahu alayh wasalam rasuulku waa kii ku lahaa dee faman raqiba can sunnatii falaysa minii kuwii yidhi waxa weeyaan guurka iyo hurdada iyo cuntadaba waxa waanu isaga fogaan rasuulku waxa uu ku yidhi maya anugu ilaahay idinku cilmi iyo cabsi badan de haddana waan soomaa waanan afuraa waan seexdaa waan kacaa dumarka waan guursadaa sunnadayda ninka dhinac maraana iga mid ma aha marka maxaa ku xambaarayey cabsi ay cabsanayaan darteed laakiin rasuulku markuu u tilmaamay markiiba dee way qaateen oo hadyiga nebiga sala allahu alayhi wasalam ayay ku hanuunsanaayeen waxaa kaloo ku sugan xurmatu lghuluwi fi ddiini waatanatucu fiih diinta in lagu talax tago oo adayga aan alla ku saarin laysa saaro inay muxaram tahay oo mubaaxaadkii laguu baneeyey nicamkii alla ku kuu soo rogay dee inaad iska xarimtaa waa nooc tashadud iyo huluwi wax banaana ma aha waxaa kaloo ku sugan aayaadka bayaanu bayaanu kafaarati alyamiini bitafsiil si faahfaahsan ayaa kafaara gudkii dhaarta laynoogu bayaamiyey allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yihi latajidanna waxaad ku ogaan ood ku ogaan nebi moxamedow iyo qof kastoo mukhaatabowba ashadda annaasi dadka kuwa ugu daran waxaad ku ogaanaysaa inay yihiin cadaawatan xagga colaadda liladiina kuwii ay cadowga u yihiin aamanuu rumeeyey dadka kuwa ugu daran xagga cadaawadda ay mu'miniinta u qabaan waxaad ku ogaanaysaa alyahuuda yahuudda inay yihiin baad ku ogaanaysaa iyo waladiina kuwa ashrakuu shirkiga sameeyey walatajidanna waxaad ku ogaanaysaa aqrabahum ay aqraba annaas dadka kuwa ugu dhowaansha badan mawaddatan xagga jacaylka liladiina kuwii ay jeclaanayaan aamanuu rumeeyey waxaad ku ogaanaysaa kuwa ugu jacayl dhow mu'miniinta aladiina kuwii inay yihiin baad ku ogaanaysaa qaaluu yidhi inaa anaku nasaaraa nasaare ayaanu nahay waxaa qaaluu loo yidhi iyagaa la baxay oo dee ansaar isu bixiyey yacnii kuwuu yidhi nasaaraanu nahay kuwii u gargaaraya ciise ee raacay kuwaasaa mu'miniinta ugu mawaddo dhow daalik mawaddadaas iyo kalgacalkaa ay mu'miniinta ugu dhow yihiin xaasilun wuxuu ku xasilo ugu dhacay bianna minhum bisababi anna minhum nasaaradaa inay ka mid yihiin sababteed uu arrinkaasi ku sugnaaday qisiisiina kuwo wadaado oo cilmi leh iyo wa ruhbaanan kuwo cubaad oo cibaado u go-ay inay ka mid yihiin darteed ayaa sabab u ah iyo wa annahum iyagu nasaaradu laa yastakbiruuna xaqa inaanay ka kibrayn ayaa sabab u ah allah waxau ihi waidaa samicuu markay maqlaan maa kii unzile lagu soo dejiyey ila rasuuli rasuulka xaggiisa lagu soo dejiyey markay maqlaan taraa waxaad ku ogaanaysaa acyunahum indhahoodu tafiidu inay shubmayso ra-aada cilmiye haddii laga dhigo acyuno mafcuulka hore jumlada dambena mafcuulka labaa tafiidu haddaad basariyo ka dhigtana taraa waxaad arkaysaa acyunahum indhahooda tafiidu xaal ay shubmayso jumlada iska xaalee markaa haddaad basariyo ka dhigto waidaa samicuu marka ay maqlaan maa unzila kii lagu soo dejiyey ila rasuuli rasuulka lagu soo dejiyey taraa waxaad arkaysaa acyunahum indhahooda ayaad arkaysaa tafiidu xaal ay shubmayso min addamci ilmo xaggeed ay ka shubmayso ama minta bimacna albaaba ka dhig oo min addamci ay bidamci ay ku shubmayso waxaad arkaysaa indhahoodii oo ilmo la burqanayo ilma ay ka shubmayso mimaa carafuu min ajli maa shay dartii ayaana indhahoodu ilmo ay la burqanayaan shaygaasoo carafuu ay garteen oo min alxaqi xaqii ah yaquuluuna waxay odhanayaan rabbanaa rabbigayow aamanaa waa rumaynay ee faktubnaa naqor maca shaahidiin kuwa xaqa ka markhaati kaca la jirkooda nagu qoroona raaci waxay odhanayaan wamaa lana oo maxaa noo sugnaaday ee laa nu'minu aanaan u rumaynaynin billaahi alle iyo wamaa kii jaa-anaa noo yimid oo min alxaqi xaqa ah wal xaalna maxaanaan u rumaynayn nadmacu aanu rajaynayno an yudkhilanaa macnaha annakoo jannada rajaynana maxaa iimaanka naga hor joogsanaya noo diidaya waanu rumaynaynaa wal xaalna maxaanaan u rumaynayn nadmacu aanu rajaynayno an yudkhilanaa inuuna geliyo rabbunaa rabbigayo maca alqawmi qolada inuu nala geliyo jannada alsaalixiina ee wan wanaagsan oo ummadda nebi moxamed ee mu'miniinta ah fa ahaabahum allah ilaahay waa abaalmariyey bimaa qaaluu ay bisababi qowlihim hadalkaa ay yidhaahdeen sababtiisa alla wuxuu ugu abaalmariyey jannaatin jannooyin jannooyinkaasoo tajri ay qulqulayaan min taxtiha hoosteeda alanhaaru wabiyaal khaalidiina xaalo ay ku waarayaan fiihaa jannooyinkaa dhexdooda wadalika kaasina oo jannooyinkaa iyo abaalmarintaa ihi jazaau lmuxsiniin kuwa samafalayaasha ah abaalmarintooda weeyi waladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo wakadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkayaga kuwooda tansiiligae aynu akhriyano iyo kuwooda kawnigae yani waxa weeyaan makhluuqaadka waaweyn labadaba kuwii beeniyey ulaaika kuwaasi asxaabu ljaxiim jaxiima asxaabteeda weeyi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyayow laa tuxarimuuha xaaraantinimaynina ayibaati maa shay kiisa wanaagsan kaasoo axalla allahu alla idin xalaaleeyey lakum idinka oo walaa tactaduuha hadgudbina oo xalaasha intaa ka gudubtaan xaaraan ha u tallaabina xalaasha lafteedana ha ku xadgudbina oo israafka iyo daaddaadinta ka daaya wlaa tubadir tabdira ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaaiin waayo in allaha alla laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudba wakuluu cuna mima kii xaggiisa wax ka cuna razaqakum allah ilaahay uu idinku arsaaqay xalaalan xaal uu yahay xalaal ayiban oo wanaagsan waxa wanaagsan ee ayibaadkaa ilaahay xalaaleeyey waxa khabaaista xunxunna alla waa xarimay yuxilu lahum alayibaati wayuxarimu calayhim alkhabaaih khabaaih waa waxaan dheef mooye dhib lahayn balwadahan iminka qaadka iyo sigaarka iyo waxyaabaha la midka ah ee dadka dilay dee dhib mooye dheef ma leh waa muxaram marka waayo waa min alkhabaaih wa yuxarimu calayhim alkhabaaih wakuluu cuna mima razaqakum allah ilaahay wuxuu idinku arsaaqay xaggiisa wax ka cuna xalaalan xaal uu yahay xalaal ayiban oo wanaagsan waataquu llah ilaahayna ka cabsooda alladii allahaasoo antum idinku bihi isaga mu'minuuna aada rumaynaysaan laa yu'aakhidukum allah ilaahay idinku qaban maayo bilagwi lagwiga fii aymaanikum dhaarihiinna dhexdooda dhacaya yacni dhaarta lagwigee aydaan u qasdin ee carabkiina uun ku soo dhacday laydiin qaban maayo bukhaari sidaa ku sugan caaisha waata ku fasirtee tidhi unzilat hadihi alaaya laa yu'aakhidukum allahu billagwi fii aymaanikum fii qawli rajuli laa wallahi wabalaa wallah caaisha waxay tidhi aayaddani waxay kusoo degtay hadalka uu ninku yidhaahdo laa wallahi wabalaa wallahi isagoon uba qasdayn maya arrintu wallahi sidaa maa ha waa sidaa wallahi marka xadiidkaana culimadu waxay isugu isugu khilaafeen fi rafci waalwaqfi oo culimada qaarkood way rafciyeen oo rasuulkay u kor yeeleen oo u nisbeeyeen qaarna waxay yidhahdeen me waa mawquufun calaa caaisha oo waa tafsiir saxaabi un tafsiirka saxaabiguna waa muctamad oo dee waa la qaadanaya waa cidda ugu khayr badan ee qur-aan fasirta ee xaadirka ahayd laa yu'aakhidukum allahu ilaahay idinku qaban maayo billagwi fii aymaanikum lagwiga dhaarihiina dhexdooda dhacayaydaan u qasdayn walaakin ha yeeshee yu'aakhidukum alla wuxuu idinku qabanayaa oo haddaa ka kafaaro gudan weydaan dee ku dambaabaysaan cuquubana ku mudanaysaan bimaa kii caqadtum aa ku gunudeen al aymaana dhaaraha bihi maaga waxaad dhaarta ku gunudeen ee u qasadeen waa laydiin qabanayaa haddaa ka kafaaro gudan weydaan ama aada oofin weydaan oo laba midun baad udhaxaysaa oo inaad oofiso iyo haddaad oofin weydo dee inaad ka kafaaro gudato allah waxau ihi fakafaaratuhu dhaartaa aada gunudeen haddii aada oofin weydaan kafaaro gudkeegu icaamu casharati masaakiina masaakiin tobana quudintood weeyi oo min awsati maa shay ka ugu dhexdhexaadsan laga lagu quudiyo kaasoo tutcimuuna aa ku quudinaysaan ahliikum eheladiina macnaha waxaa reerihiinaba siisaan ee ku masruufdaan ee dhexdhexaadka ah inaad ku quudisaan aw kiswatuhum ama aradbeelkooda iyo hugooda aw taxriiru raqaba ama qoor xoraynteed faman lam yajid ruuxa aan helin haddaba intaa midna fa siyaamu halaathati ayaam fa calayhi korkiisa waxaa siyaamu halaathati ayaam maalmo saddexa soomkood baa ah dalika arrinkaa lasoo sheegay kafaaratu aymaanikum dhaarihiina kafaara gudkoogii weeyi idaa xalaftum marka aada dhaarataan ee waxfaduu ilaashada aymaanakum dhaarihiinnii oo meel walba dhaartiinna ha dhigina ilaahay weyneeye oo wixii weynee muhiima uun ku dhaarta ama dhaartiinna ilaashada oo kafaara la-aan dee ha iska dhaqaaqina hadday idinka baaqato allah waxau yihi kadalik ay kadalika tabyiin caddayntaa axkaamtaa la soo caddeeyey oo kale ayaa yubayinu llahu alla idinku caddaynaya lakum idinka aayaati aayaadkiisa lacallakum tashkuruun si aad ilaahay u mahadisaan yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru walansaabu walazlaamu rijsu min camali shayطaani fajtanibuuhu lacalakum tuflixuun yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow rabbi iyo rasuulkoodaba kuwa rumeeyeyow inama alkhamru khamradii iyo walmaysiru khamaarkii iyo wal ansaabu dhagaxaantii la taagtaagay ee la weynaynayee xoolaha loo qalayay waa asnaamtii iyo wal aslaamu qoryihii laga faashanayey ee waxa weeyaan qeybta lagu dalbayay qofku qeybtiisa iyo nasiibkiisa inuu ku ogaado waxaasoo dhammi rijuson qurun weeyi qurunkaasoo min camali shaydaan shaydaan camalkii ka ahaaday ee fajtanibuuhu ka dheeraada lacallakum tuflixuuna si a u liibaantaan inamaa yuriidu shaydaan shaydaan waxa uu doonayaa uun wax kalaba maahee an yuuqica inuu ku rido baynakum dhexdiina alcadaawata colaada iyo walbaqdaaa nacaybshaha fi lkhamri fiidu waa sababiya maanta ay bisabab alkhamri walmaysir khamriga iyo khamaarka sababtooda ayaa cadaawad iyo colaad uu idinku ridayaa shaydaan oo wayasudakum wuxuu idinkaga hor joogsanayaa can dikri illaah ilaahay xuskiisa iyo wa cani salaa salaada ayuu idinkaga hor joogsanayaa ee fahal antum idinku ma ahaateen muntahuuna kuwa ka hadhay oo ka reebtoomaya ma ka hadhaysaan oo ma ka reebtoomaysaan wa atiicu llah ilaahay ateeca wa atiicu rasuul rasuulkana ateeca oo waxdaruu digtoonaada fain tawallaytum haddii aada jeedsataan faaclamuu waxaad ogaataan annamaa calaa rasuulinaa rasuulka yaga korkiisa inuu saaran yahay oo keliya albalaagu gaadhsiin gaadhsiintaasoo almubiinu cad haddii aada jeedsataan waxaad ogaataan dee rasuulka yaga gaadhsiin unbaa saaran xilku waa inuu idin gaadhsiiyo laakiin hanuunka qalbigiina inuu geliyo ma saara rasuulka sala allahu alayhi wasalam alla waxa u ihi laysa ma ahaanin cala aladiina kuwii korkooda aamanuu rumeeyey oo wacamiluu saalixaad acmaasha wanaagsan sameeyey junaaxun dembi korkooda kama saara fii maa acimuu waxay cabbeen acmiga cuntada un looma adeegsaday cabbitaankana waa loo adeegsadaa waman lam yacamhu fainahu minii waatii ina soo martay waman lam yacamhu yani waa qofka aan cabbin ma aha cunin ilan waa togii lasoo maray marka laysa ma ahaanin cala aladiina aamanuu kuwii mu'miniintaa korkooda ma ahaanin oo wacamiluu saalixaati acmaasha wanaagsan sameeyey junaaxun dembi korkooda ma ahaanin fii maa kii dembi kama saara dacimuu ay cabbeen ee khamro ahaa waa goorma waxa weeyaan aysarkuna hoosta wuxuu odhanayaa ay ismun fi ma sharibuu min alkhamri ayaa tafsiirka aysaru tafaasiirkana waa abubakr jaabir aljazaa'iri ku odhanaya marka dembi kama saaro khamraday cabbeen idaa mataqow hadday rabbi ka cabsoodaan oo wa aamanuu ay rumeeyaan oo wacamiluu saalixaad acmaasha wanaagsan ay sameeyaan uma ataqow haddana rabbi ay ka cabsoodaan oo wa aamanuu ay rumeeyaan uma ataqow haddana intaa dabadeed alla ay ka baqaan oo wa axsanuu ay samafalaan wallahu allana yuxibu waxa uu jecel yahay almuxsiniina kuwa samafala hadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay muxaramaad dhowr ah oo alla waxa uu caddeeyey khamrada iyo khamaarka iyo asnaamtii ay dhagaxaanta intay ka qortaan meelaha taagtaagayeen iyo qoryahay ku faashanayeen intuba inay muxaram tahay khamrada waa wada garanaynaa oo waa kullu maa khamara alcaqla wax kasta oo maskaxdiiyo maanka daboolo oo dooriya waa khamrun ama wax la cabaya ha noqdo ama wax la ursanaya ha noqdo ama wax la isku mudaya ha noqdo ama wax la cunaya ha noqdo waxaa la yidhaha alkhamru kullu maa khamara alcaqla oo aslu lkhamri waa daboolka iyo taqdiyada sidaa darteed ayaa dee shalmada iyo marada dumarka maxaa la yidhaha khimaar liannahu yukhamiru ra'sa wasadra ilan laabti iyo madaxii buu qarinaya marka alkhamru waa min ataqdiya marka wax alla wixii caqliga daboolaa waa khamrun noocu doona ha noqdo maysirkuna waa kullu lacibin yaxsulu bisababihi calaa maalin bilaa ciwad wa saaxibuhu bayna gurmin wa gunmin ciyaar kasta oo nafci adduunye ku diineed midna aan lahayn sababteedana uu ku helo xoolo bilaa bedela bilaa ciwad uuna dhexeeyo markaa inuu khasaaro iyo inuu faa'iido islabadaa uu dhexeeyo macnaha ruuxii maalkani horta waa xaq alla ku siiyo waa ammaano inaad ku ciyaartana lama doonayo dariiqo sharciga waa inuu kaaga baxo kuguna soo galo oo dee baayac mushtariga waa wax la yaqaan hibada iyo isasiintu waa wax la yaqaan qofku shaygii marka uu iibsanayo dee waa biciwad oo isaguna qiimihiibuu bixinaya badeecaddiina waa qaadanaya laakiin khamaarku waxa weeyaan wax bilaa ciwada ciyaar aan faa'iido lahayn inta la dhigto ayaa ruuxii laga yaabaa xoolihiisii halkaa inuu kaga dhaqaaqu caydh ku noqdo bilaa ciwad isagoon waxba kasoo raacin ku kalena waxaa laga yaabaa si sahlan inuu taajir ku noqdo isagoon meelba u marin waxaa la diidayaa markaa xoolihii muslimiintu inay dee sidaa fudud u dayacmaan oo ay waxa weeyaan u beytimaalaan marka waa muxaram khamaarku walansaab waxa weeyi dhagaxaantii ay meelaha intay ku taagaan ay tacdiimin jireen ee caabudi jireen ee xoolaha u qali jireen ee asnaamta aslaamtuna waxa weeyi wa an tastaqsimuu bilaslaam waa tii inagu soo ina soo martaye alslaam waa qoryo ay ka faashan jireen oo nasiibkooda ay ku raadsan jireen oo ruuxii waxa uu soo qaadayaa saddex qori ama saddex shay mid wuxuu ku qorayaa ifcal midna laa tafcal midna waxbaba marka inta sidaa laysugu waxa weye laysku dhexgeliye ayuu soo saaraya ifcal hadduu usoo baxo wuxuu odhanayaa muraadkaygii waa fasaxany oo uu ku dhaqaaqaya laa tafcal hadday usoo baxdo waa ka joogaya kii aanay waxba ku qorayn hadduu soo baxo wuu ku celinayaa marka way ka faashan jireen oo inay muraadkooga ku socdaan iyo inay ka joogaan ayay uga faashan jireen marka waa la diiday wlazlaam waxaana innaka laynoogu bedelay de alistikaara waxaa muuminkii markuu arrin damco inuu laba ragcadood intuu tukado ilaahay u baryo allahuma inii astakhiruka bicilmik waastaqdiruka biqudratik waasaluka min fadlika alcadiim fainaka taqdiru walaa aqdir wataclamu walaa aclam waanta callaamu lguyuub allahuma in kunta taclam ana hada alamra khayru lii fi diini wamacaashi wacaaqibati amri aw caajili amri waaajilih faqdirhu lii wayasirhu lii uma barik lii fiih wain kunta taclam ana hada alamra sharu lii fi diini wamacaashi wacaaqibati amri aw caajili amri waaajilih fasrifhu canii wasrifnii canhu waqdur liya alkhayra xayu kan uma radinii bih yani waxaa laynoo suneeyey inta laba ragcadood oo sunaa la tukado ruuxii inuu ducadaa ku ducaysto wa allahuma in kaana hada lamruna arrinkiibuu xusaya arrinka noocaas ilaahu khayr haddaad ka og tahayna dee ii qadar oo ii barakee shar haddaad ka og tahayna iga jeediyo khayrka ila doono adaa ogi marka laakiin iyagu qoryahaasay ka faashan jireen muxaramaadkaas waxaa lagu tilmaamay rijs iyo qurun oo alla wuxuu yihi rijsun min camali shayطaani fajtanibuuhu lacalakum tuflixuun rijsidaa jumhuur culamaa waxay yidhahdeen waa bimacna najis oo waxay ku tegeen khamrada caynteedu inay nijaasato hadday ku taabato laga dahaaro qaadanayo laakiin culamo fara badan oo kale waxay ku tegeen rijsigan in looga jeedo rijsi macnawi ah oo khamradan dee imika qoryahan ay ka faashanayaan iyo dhagaxaantan la taagtaagayo iyo khamaarkani dee ma aha rijsun baana la yidhaha haddana nijaaso laga laga dahaaro qaadanaya dee ma aha ee in lagu intifaaco oo la galo ayaa muxaram ah marka waxay yidhahdeen khamradiina waa sidaas oo kale oo qurunkeedu waa muxaram aan lagu intifaaci karin ee waa nijaas looma jeedo caynteedu maaha nijaas marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxau yihi umuurtaas oo dhan iyadoo rijsi lagu magacaabay ayaa la yidhi fajtanibuuhu lacalakum tuflixuun aayaddan waa marxaladdii u dambeysay ee min maraaxili taxriimi alkhamr khamradu afar marxaladood bay soo marta oo kala dambaysa xikmadda maraaxishaa ku jirtaana waxa ay tahay dee dadka in loo bislaynayo axkaamta shareecada si sahlan inay u qaataan oonay ka hor iman oo markiiba haddii la odhan laha islaamku uu yimid iska daaya waxan way ku adkaan lahayd laakiin waa loo soo bisleeyey marxaladdii ugu horreysay waxay ahayd suuratu naxli aayaddii makiga ahayd wa min hamaraati nakhiili tattakhiduuna minhu sakaran warisqan xasana ilaahay waa ishaaro waxa uu yidhi midhihii geetimireedka iyo nakhiilka waxaa ka samaysanaysaan wax lagu sikhraamo iyo wax la quuto ama risiq wanaagsan khamradu xilligaa xalaal bay ahayd laakiin ishaaraa ku jirta iyo tilmaan oo waxaa la yidhi waxaa ka samaysanaysaan sakaran wax lagu sikhraamo iyo wa risqan xasanan arsaaqad wanaagsan markaa sakarkii maaha risqi xasane maarkasa weli lama xarimin laakiin waxaa loo tilmaamayaa waxaan lagu sikhraamayaa inaanu ahayn risqan xasanan markaa cumar ibn lkhaaab waxa uu yidhi allahuma bayin lana fi lkhamri bayaanan shaafiyan fainaha tudhibu lmaala walcaql ilaahay ow khamrada noo caddee caddayn aanu ku bogsanno oo kaafiya oo nagu filan waayo xoolihii iyo caqligiiba way israacinaysa oo waa baabi'inaysa dabeed waxaa soo degtay aayaddii suurat lbaqara ay nagu soo martay yas'aluunaka can alkhamri walmaysiri qul fiihima ismun kabiiru wamanaaficu linnaas wa ismuhuma akbaru min nafcihima waxay ku weydiinayaan nebi allow khamrada iyo khamaarka waxaa labadoodaba ku jira dembi weyn wamanaaficu linnaas iyo waxtar dadka ay manaafacaadsadaan laakiin alla waxa uhi wa ismuhumaa akbaru min nafcihimaa laakiin dembigooda iyo dhibkooda ayaa ka weyn dheeftooda iyo dantooda halkaas waxaa la caddeeyo loo soo yaro dhowaaday qofka caqligali wuxuu garanayaa waxaa dhibkiisa iyo dheeftiisa ay dhibkiisu badan tahay dee in laysaga dheeraadaa inay habboonta cumar waa loo yeedho aayaddii markii lagu akriyay haddana wuxuu yidhi allahuma bayin lana fi lkhamri bayaana shaafiya fainaha tudhibu lmaala walcaql haddana waxaa soo degtay aayaddii kale suurat nisa aayat nisa baa soo degto ya ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata waantum sukaara xataa taclamuu ma taquuluun muuminiintiyey salaada ha u dhowaaninay idinkoo sikhraansan oo khamre soo cabay ilaa aad ka ogaanaysaan waxaad leedihiin intaa ka miirsanaysaane maanku idiin soo noqonayo salaad ha u dhowaaninay idinkoo sikhraansan halkaana waxaa la xarimay khamradii waa taxriimkii ugu horreeyey bilowga ahaa intii hore waa loo soo dhowaanayuun xilligii salaada mar haddii xilligii salaada la xarimay iyadoo la sikhraansan yahay in la galo dee waxaa khasab noqonaysa wakti ka horeeyana in laga sii dheeraado laga fogaado si salaadii usoo gasho iyadoo maankii iyo miyirkii uu taagan yahay oo ruuxii aan u doorsoonayn cumar markii lagu akriyay haddana wuxuu yidhi allahuma bayin lana fi lkhamri bayaana shaafiya fainaha tudhibu lmaala waalcaql dabeed waxaa soo degtay aayat lmaa-ida oo aayadan caawa aynu marayna ah markaasuu cumar yidhi intahayna yaa rabbana waayo waa taxriimkii nihaayiga ahaa markii la yidhi fahal antum muntahuun waa gebagabadii alla ilaahe rabbigayo waanu ka hadhnay buu yidhi dabeed saxaabadii nebigu intuu nin dhawaaqa u diray alaa ina alkhamra qad xurimat ayaa nin walba intuu gurigiisii dib ugu noqday wixii yaalay banaanka kusoo daadiyey xataa jarad fii sikaki lmadiina ilaa madiina sakadaheegii sida daadka ay dareertay marka maraaxishaa dhowrka ah ayaa khamradu ay soo martay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay aayadda kale laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati junaaxun fima acimuu idaa mataqow waxay ku saabsan tahay saxaabadii raggii khamrada iyagoo cabaya oo weli ay xalaal tahoo la xarimin raggii ku dhintay iyadoo calooshooda ay ku jirto oo dee khamradu ay xalaal tahay ayaa markii taxriimkani soo degaa lagu sheekaysto ay saxaabadii isweydiiyeen tolow raggii uurkooda ay ku jirtay ee iska cabbi jireen sidaa ku dhintay xaalkoodu siduu noqonaya marka waxaa soo degtay dee laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati junaaxun fii ma acimuu wixii ay hore u cabbeen intay xalaasha ahayd dee dembi kama saara sidoo kale qofka intuu cabbay ka toobad keenana iyadoo xaaraana dee dembi kama saara aayaddu markaa macnahaas ayaa ay ka warramaysaa hidaayat alaayaat xurmat alkhamri walqimaari wa tacdiimu alansaabi walistiqsa walistiqsaami bilazlaam waa xaaraannimada khamrada iyo khamaarka iyo in la weyneeyo dhagaxaantii ilaahay hayrkii la caabudi jiray iyo in lagu faashado qoryaha xurmada la xarimay ayaa aayaadka u horeeya ay tilmaameen wujubu lintihaa'i min tacaaطi hadihi almuxaramaati fawra wa qowli intahayna ya rabbana kama qaala cumar waxaa kaloo aayaadkan ay tilmaamayaan waajibnimada muxaramaadka si deg dega oo fawran ah in looga hadho oo la yidhaahdo intahayna yaa rabbanaa sidii cumarba u yidhi ka hadhnay waxaa kaloo ku sugan bayaanu cilati taxriimi shurbi اlkhamri walacibi اlmaysiri wahuwa ihaarat اlcadaawa wاlbagdaa bayna ashaaribiina wاllaacibiin wاsadi can dikri اllahi wa can الsalaa wahuma qiwaamu xayaati اlmuslimi الruuxiya waxa uu sheekh abu bakr jaabir aljazaa'iri uu yidhi waxay aayaadkani caddaynayaan ciladii khamrada iyo ciyaarta khamaarka loo xarimay inay tahay colaadda iyo nacaybshaha ay dadka dhexdooda ku beerayso iyo ka horjoogsiga dikriga iyo salaadda ay ka horjoogsanayso marka ilaahay wuxuu halkaa ku caddeeyey inamaa yuriidu shayطaanu an yuqica baynakum alcadaawata wاlbagda'a fi اlkhamri wاlmaysir wakti aada u horeeyey waxaan xaadiray sheekii caalimkaa la odhan jiray moxamed ibnu cabdilwahaab alwusaabi alcabdali raximah اllahu tacaala raxmatan waasica ayaa masaajidka jaamic اlkhayr la yidhaahdo ee sanco ku yaallo muxaadaro dheer ka galay marka waxa uu ka hadlayay xisbiyada iyo ummadda islaamkii urura inay u kala jabaan xaaraannimada ay xaaraanta tahay aayaddanuu markaa usoo deliishaday wuxuu markaa aayadda uga deliishaday wuxuu yidhi haddii khamrada iyo maysirkan iyo waxyaabahan loo xarimay waayo liannahaa tuuqicu bayna annaasi alcadaawata waalbagdaa waayo dadka dhexdiisii bay colaad iyo nacaybsha ku ridaysaa wuxuu yidhi wax kasta oo dadka colaad iyo nacaybsho dhexdooda ku ridaana waa muxaram sida ummadda in urura loo kala jajabiyo iyo axzaab mutanaaxiriin oon midna midka kale aanu bixinayn marka dee shareecaduna maqaasid iyo ujeeddooyin bay leedahay marka maqsadku hadduu yahay wax alla wixii ummadda kala geynayaa inuu muxaram yahay dee waxaa ka mid a taxriimu alxisbiya liannaha tuuqicu bayna annaas alcadaawata waalbagdaa ashyaaduna inay wax walba isaga mid noqdaan dee shardi ma aha waa qusuur qofku hadduu yidhaa waxa weeyaan sidee loogu daliishanaya aayaddii khamrada ma khamra dee yaa u shardiyey inay yacni ashyaadu hadday cillo wadaagaan fii jamiici lwujuh inay isaga mid noqdaan waxaa laga hadlayaa khamra khamrada waa la ogyahay iyo cilalkeeda laakiin xisbiyadana adillo fara badan bay dee muxaram ku taho intaasoo aayadii intaasoo xadiid baa ku yimid laakiin waxaa ka mid ah asbaabta alcadaawatu waalbagdaa waa cillo maqsuuda oo sharci ah in wax alla wixii cadaawad iyo colaad ummadda u keenaya uu muxaram yahay kalxisbiya waxa uu sheekhu yidhi wujubu طaacati اllahi wاrasuuli wاlxadar min macsiyatihima aayaadku waxay ka warrameen waajibnimada allah iyo rasuulkiisa in la ateeco iyo in laga digtoonaado macsiyadooda wujubu taqwa xata almowt wa wujubu alixsaani fi lmuctaqadi walqowli walcamal waxaa aayaadka ku sugan inay waajib tahay alla in laga boqo ilaa inta laga dhimanaayo la samafalo oo caqiidada iyo qowlka iyo camalkaba la hagaajiyo ayaa aayaadka ku sugan allah waxau yihi ya ayuha aladiina aamanuu muminiintiiy inama alkhamru khamradii iyo walmaysiru khamaarkii iyo walansaabu dhagaxaantii la taagayey ee la tacdiiminayo xoolaha loo qalayay waa asnaamtiiye iyo walaslaamu qoryihii laga faashanayey rijsun qurun weeyaan oo min camali shayaan shaydaanka shaqadiisa ah ee fajtanibuuhu ka dheeraada lacalakum tuflixuun si aa u liibaantaan inamaa yuriidu shayaan shaydaan waxa uu doonayaa uun an yuuqica inuu ku rido baynakum dhexdiina alcadaawata colaad iyo walbaqdaaa nacaybsho iyo isnac fi lkhamri fii sababi alkhamri khamrada sababteeda inuu idinku kala dilo iyo walmaysiri khamaarka sababtiisa wayasudakum uu idinkaga hor joogsado can dikri illaahi ilaahay xuskiisa iyo wa can salaati salaada ee fahal antum muntahuun fahal antum ma ahaateen idinku muntahuuna kuwa ka reebtoomaya oo ka hadhaya waa jumlo khabariya oo bimacna nahyi ah waxaana la yidhaha nahyigu idaa jaءa bisiiqati اlkhabr fahuwa ablagu min mujarad الnahyi nahyigu markuu siiqo khabar ku yimaado ayuu ka xeel dheer yahay nahyi mutuxan oo mujarada markuu ku yimaado oo intahu in la yidhaha ka hadha ama laa tashrabuuha waxaa ka xeel dheer nahyigaa sariixa ah inuu bisiiqati lkhabar ku yimid fahal antum muntahuun war ma ka hadhaysaan oo ma ka reebtoomaysaan wa aiicu llah ilaahay aeeca oo wa aiicu rasuula rasuulkana aeeca oo waxdaruu digtoonaada oo macsiyada rabbi iyo dembiga ka digtoonaada fain tawalaytum haddii aada jeedsataan faaclamuu waxaad ogaataan annamaa calaa rasuulinaa rasuulka yaga korkiisa inuu ahaaday uun albalaagu lmubiinu gaadhsiin cad intiina waa geystay oo waa gutay laysa ma ahaanin cala aladiina kuwii korkooda aamanuu rumeeyey oo wacamiluu saalixaati acmaasha wanaagsan sameeyey junaaxun dembi ma saara fii ma acimuu khamradii ay hore u cabbeen ay sharibuu dembi kama saara waa intii aan la xarimin ka hor idaa mataqow hadday rabbi ka cabsoodaan oo wa aamanuu rumeeyaan oo wa camiluu saalixaati acmaasha wanaagsan ay sameeyaan uma taqow soo celcelintu waa ta'kiid iyo adkayn uma taqow haddana intaa dabadeed alla ay ka baqaan oo wa aamanuu ay rumeeyaan uma taqow haddana dabadeed ay alle ka cabsoodaan oo wa axsanuu ay samafalaan wallaahu alla yuxibu waa jecel yahay almuxsiniina kuwa samafalayaasha ah yaa ayuha aladiina aamanuu layabluwannakum allahu bishayin min asaydi tanaaluhu aydiikum allah waxau yihi yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintiiyey layabluwannakum allah wale ilaahay wuxuu idinku imtixaamayaa bishayin shay buu alla idinku jarribayaa oo idinku imtixaamayaa shaygaasoo min asaydi ugaadhii ka mid ah ugaadhaasoo tanaaluhu ay gaadhayso aydiikum gacmihiinna iyo warimaaxukum warimihiinuba maxaa alla idinku imtixaamayaa liyaclama allah si alla u ogaado man axadka yakhaafuhu ka cabsanaya bilgaybi maqnaansho xaal uu ku sugan yahay isagoon isagu ilaahay arkayn qofka ka baqayae rabbi ka cabsoonaya si uu ilaahay u ogaado waa cilmu duhuur waa cilmigii muujinta iyo jirsiinta oo hore ilaahay wuu ogaa cilmigiisa azaliga ah laakiin ficil ahaan inay u muuqato oy u caddaato ayaa loo jeedaa oo waa alcilmu aladii yataratabu calayhi athawaabu waalciqaab waa cilmiga abaalmarinta iyo cuquubadu ay ka dhalato ilan addoonka laguma ciqaabo lagumana abaal mariyo bicilmihi saabiq cilmigii allee hore oo ilaahay wuxuu ogaa inaad dembaabi doonto laguma cadaabo laakiin waxaa lagu cadaabaa wuxuu ilaahay hore u ogaa markuu ka dhaco ee uu sameeyo marka waa muujin waa cilmu duhuur wاru'ya ilaahay horeba waa u ogaa allah waxau yihi faman ictadaa haddaba ruuxa xadgudbo bacda dalik inta arrintaa la caddeeyey ee la xarimay ugaadha dabadeed ruuxa ku xadgudbee u badheedha falahu wuxuu leeyahy cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mulimun xanuujiya yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow laa taqtuluu ha dilina asayda ugaadhii ha dilina walxaal antum idinku xurumun aada xarman tihiin idinkoo cumradii ama xajkii idiin xidhan yahay war hooya ugaadha iska ilaaliyo waxba ha ugaadhsanina waman qatalahu ruuxa dila ugaadhi oo minkum idinka idinka mid ah mutacamidan xaal uu yahay kii u badrheedhaya si ulakac oo ukasa u dila isagoo xasuusan inuu muxrim yahay ukas u dila fajazaa-un fa calayhi korkiisa waxaa ahaaday kaa jazaa-un guditaan uu gudayo gudidaasoo mithlu maa shay mid lamida ah oo u dhigma kaasoo qatala u dilay gudidaa ama jazahaasoo minannacami xoolaha xaggooda uga dhigma ruuxa u badrheedhee dila wuxuu ku kafaaro gudanayaa oo ku waajibay ugaadhii uu dilay nimcoolayda xaggeeda neefka uga dhigma ee ugu dhow inuu dee waxa weeyaan intuu soo iibiyo oo uu gowraco inuu waxa weeyaan fuqaraa ulxaram ku sadaqadaysto yaxkumu waxaa xukumaaya bihi jazaha yacni ugaadhan uu dilay neefka u dhigma nimcoolayda hadda waxaa loo jeedaa waa adhig iyo geel iyo lo-di kuwaasaa la yidhaha ancaam kuwa aynu dhaqanno ee aynu qalanno ee cadkooda iyo caanuhoodaba aynu cabno aynu cunno waa kuwa nacamta marka macnaha waxaa ku waajibaya xayawaankuu dilay xoolaha maxaa uga dhigma dhiganka maxaa looga jeedaa ay fi lkhalqi wasuura xagga suurada iyo qaabka iyo abuurka yacni kee ugu dhow ma geeluu u dhow yahay ma lo-duu u dhow yahay ma adhiguu u dhow yahay yaxkumu waxaa xukumaya bihi arrinkaas bal ugaadhaa la dilay xoolaha xaggooda waxay uga dhiganto garsoorkaa waxaa loo xukumaya dhawaa cadlin laba cadaalad u saaxiiboo minkum idinka idinka mid ah hadyan jazaha ama guditaankaa iyo xoolahaasi xaal uu yahay hadyi macnaha loo hadiyeynaya dee xaramka hadyigaasoo baaliga alkacbati kacbada gaadhaya macnaha inta la qaado intuu neefkii iibiyo uu kaxeeyo ayaa xaramka lagu qalayaa oo fuqarada xaramku ay cunayaan aw amase calayhi kafaara ama korkiisa kafaaro kala saaran طacaamu masaakiina ka bedel kafaaradu waa maxay masaakiin quudintood baa korkiisa ahaatay aw amase cadlu daalika cuntadaa wax u dhigma ayaa korkiisa ahaaday oo siyaaman soom ah ilaahay waxau ihi liyaduuqa waxaad usoo qadartaa awjabnaa dalik arrinkaa waxaan u waajibinay oo u cuslaynay liyaduuqa si uu u dhandhamiyo wabaala amrih arrinkiisa cuquubadii ka dhalatay si uu u dhandhamiyo cafa allaahu ilaahay waa cafiye camaa salafa wixii hore u tegey oo intaan ugaadha la xarimin qofkii ugaadhsaday dembi male waman caada ruuxase ku noqda intii la xarimay dabadeed fayantaqimu allah ilaahay waa ka aargoosanayaa minhu isaga wallaahu allana casiizun kii haalibah ee cidina aanay beegsan karin ee gacan sarreeya weeyi duntiqaamin ee aargoosi u saaxiib ah uxilla waa laydin xalaaleeyey lakum idinka saydulbaxri badda ugaadheedii waa laydin xalaaleeyey oo ugaadhan laynaga xarimay marka muxrimiinta la yahay waa saydulberri waa ugaadhii berriga iyo bannaanka laakiin dadkii muxrimiinta ahaa ee cumradii iyo xajka u xidhnaa badda hadday soo maraan ugaadha baddu waa u xalaal uxilla waa laydin xalaaleeyey lakum idinka idinkoo muxrimiin ah saydulbaxri badda ugaadheedii waa laydin xalaaleeyey inaad ka ugaadhsataan kalluun iyo wixii ku jiraba wa tacaamuhu cuntadiisana waa laydin xalaaleeyey ibnu cabbaas waxa uu yidhi sayduhu maa ukhida minhu xayan ugaadha badda waxaa looga jeedaa wixii isagoo daray oo nool lagala soo baxay wa طacaamuhu maa lafadahu lbaxru mayita طacaamkiisana waxaa looga jeedaa wixii baddu ay soo tuftay isagoo meyd oo bakti ah ama isagoo meyda laga soo saaray badda rasuulkuna salى اllahu alayhi wasalam wuxuu tilmaamay badda baktigeedu inuu bannaan yahay ama wixii ku dhintaa oo in la gowraco in la bireeyo iyo inuu waxa weeyaan uu iska baktiyaa isagu mid tahay oo rasuulku salى اllahu alayh wasalam waxau yihi huwa ahuuru maauhu alxilu maytatuhu baddu waa ka biyihiisuna ay daahirka yihiine lagu tahaaro qaadanayo wixii ku dhintaana uu xalaal yahay in la gowraco aanu u baahnayn uxila lanaa maytataani wadamaani ama almaytataan falxuutu waljaraad rasuulku sala allahu alayh wasalam xadiid kale waxa uu ku yidhi waxaa laynoo xalaaleeyey laba bakti ama laba meyd waa maxay waa kalluunka iyo ayaxa oo in la gowraco uma baahnaa alla waxau yihi markaa uxilla lakum waa laydiin xalaaleeyey saydulbaxri badda ugaadheedii iyo wa طacaamuhu cuntadiisii mataacan ay tamtiican raaxayn laydiin raaxaynaya darteed baa laydinku baneeyey lakum idinka iyo walisayaara kuwa socotada ah idinkan xajka uu idiin xidhan yahay iyo socotadaba si loogu raaxeeyo ay u adeegsadaan ayaa ugaadhi badda laydinku xalaaleeyey oo idinku bannaan tahay wa xurima calaykum waa laydinka xarimay saydulberi ma waxa weeyaan beriga iyo bannaanka ugaadhiisiina waa laydinka xarimay maa dumtum intaa daa'imsantiin xurumaa kuwa xarman oo cumradii iyo xajkii u xidhan yahay dee haddaa ka xalaalowdaan waidaa xalaltum fastaadu wayna soo martay markaa xalaalowdaan iska ugaadhsada laakiin bishardi waa maxay waa in xuduudda xaramka aad ka baxdo ilan ugaadhsiga waxaa diidaya laba shay oo ixraamkii inuu kuu xidhan yahay iyo xuduudda xaramka inaad ku jirto oo xataa xalaalba ahow laakiin haddaad xuduudulxaram ku jirto ugaadha iyo waxaa in la taabtaa waa muxaram iska dhaaf inaad ugaadhsatee inaad duuliso od argagixisaa ayaa mamnuuc ka ah xaramka waataqu llah ilaahay ka cabsooda alladii allahaasoo ilayhi xaggiisa tuxsharuuna laydiin soo ururinayo oo laydiin soo kulminayo aakhiro haadihi alaayaat ilaahay waxa uu kaga warramay arrin lagu imtixaamayo dadka muslimiinta ah oo saxaabadii nebiga ridwaan ullaahi calayhim oo nebi maxamed la socda sala allahu alayhi wasalam ayaa waxaa lagu imtixaamay cumradii cumrat alxudaybiya waxa weeyaan ugaadha waa lagu imtixaamay waxaana loogu imtixaamay waxaa la yidhi meel kastoo ay degaan sidaasay ugu soo dareerayso gacmahoodaa gaadhayay oo warankoodaa gaadhayay haddana waa muxrimiin waxaa la yidhaha taabanina waa imtixaan shay gacantaadiina gaadhayso warankaagiina uu gaadhayo ayaa lagu yidhi ha u dhawaan marka waa imtixaan laakiin dee iyagu imtixaankii way ka soo baxeenoo umay dhowaan laakiin nimankii reer banu israa'iil markii sidaasoo kale loogu imtixaamay waxa weeyaan kalluunkii badda ee la yidhi ha u dhawaanina sabtida dee waxa weeyaan waa kuwii intay dabteen sabtidii axaddiina gurtay marka iyagu xaaraantii way u xeeladaysteen reer banu israa'iil laakiin muslimiintu umay xeeladaysane waxa weeyaan waa iska ilaaliyeenoo umay dhowaan waxaa aayaadka alla markaa ku tilmaamay ruuxa muxrimka ah ee cumrada ama xajku u xidhan yahay inay xaaraan ka tahay inuu ugaadhsado ugaadhii berriga maaha badda ugaadhii berriga inuu ugaadhsado waa laga xarimay inta xara yacni ixraamkaasi uu xidhan yihi waana imtixaan lagu kala saaraya dadka ruuxa rabbi ka baqay iyo qofka aan ka baqayn liyaclama allahu man yakhaafuhu bilgayb halkaa intaanan dhaafin waxaan xasuustay wakti sii horreysay barahan bulshada xikan badan baa dee lagu soo qoraay oo dhib iyo dheefba waa leedahay markaa nin baa ku qoray hadda ma xasuusta cidduu ahaa laakiin hadal runtii xikmad badan oo markaa i ta'hiiriyey aayaddan uu soo qaatay wuxuu ku mathelay markaa mobilkan aynu gacanta ku haysano aayaddan ilaahay wuxuu ku tilmaamay dee nimankaa saxaabadii ugaadhaa gacantooduna ay gaadhayso warankooduna uu gaadhaye ku yacni hareerahooda taagtaagan ayaa lagu imtixaamo o la yidhi waa xaaraane ha u dhawaanina si loo eego bal qofka ilaahay ka baqanayo qofka kale waa imtixaan waa wax gacantooda ay gaadhayso marka wuxuu ku shabahay wuxuu yidhi bahalka aynu gacanta ku haysano xalaal iyo xaaraanba way ka buuxdaa muxaramaad iyo fawaaxis baa dee dafka ah waanad ku imtixaaman tahay gacantaadiina way gaadhaysaa oo dee albaabka haddaad hoosta ka xidhata ama gidaarka aad dabada geliso cidi war kuuma haysa dee waxaad fadhaysa iyo waxaad u fiirsanaysa toona marka wuxu yihi waa imtixaanoo waa laynagu imtixaamay liyaclama allahu man yakhaafuhu bilgayb si ilaahay u kala muujiyo qofka isagoo ka maqan ka baqanaya iyo qofka kale oo qofka alla ka baqanaya ama cidlaha joogo ama dad halla jooga e moobilkaa dee xalaal mooye xaaraan dee ka ka fiirin maayo o ka eegi maayo ka laakiin aan alle ka baqayni dee meel walow jaanis helaba waxa weeyaan xumaantaa iyo xaaraantaasuu fadhayaa marka waa munaasabo cajiib ah oo dee aad iyo aadna macquulo ah waayo wixii gacantaadu ay gaadhayse ku jiray iminka daqiiqad kasta ayaad xumaan iyo xalaal waxaad doonta dee ka eegi kartaa adig iyo iimaankaaga iyo cabsidaadun wey markaas oo imtixaan maaha miyaanay shabah kulahayn oonay ku dhaweyn ugaadha ay gaadhayaane la yidhi waa laydinku imtixaamaya way ag marmaraysaa oo gacantay kusoo qabsan karaan haddana ha u dhawaanina baa la yidhi dee adna gacantaad ku haysaayo xaaraana ka eegin ba lagu yhi waa imtixaan ilaahay wuxuu aayaddan inoogu caddeeyey aayaadkan ugaadhaa haddii lagu xadgudbo si badrheedh ah kafaarada ka waajibaysa kafaarada ka waajibaysaa horta waxa weeye laba mid ugaadhii la dilay an yakuuna lahu milun iyo an laa yakuuna lahu milun wax u dhigma xagga xoolaha nimcooleyda geel iyo adhig iyo lo-dii wax u dhigma in la hayo oo uu leeyahay iyo in aanu lahayn waxaan la dilay haddii wax u dhigmaba aanu lahayn kafaaradu waxay noqonaysaa xayawaankii uu dilay laftiisii inta la qiimeeyo oo qiimihii raashin la siiyo masaakiinta xaramka in raashinkaa lagu quudiyo loo qaybiyo haddiise wixii uu dilay wuxuu u dhigma la helayo xagga xoolaha oo masalan gorayo ayuu dilo ugaadhsaday gorayadu waxaa la yidhi dherarka iyo luqunta dheer geelay dee ka shabahdaa gorayo hadduu markaa ugaadhsaday waajibka kafaaradiisu waa neefgeela inuu iibiyo oo uu kaxeeyo xaramka uu ku qalo fuqaraa lxaram uu qaybiyo waayo kaasaa ugu dhow xagga abuurka iyo suurada iyo qaabka haddii waxa weeyaan dameer farow ama biciid iyo wax lamida uu dilay shabaha ugu dhow xagga xoolaha culimadu waa lo-di bay yidhaha neef lo-ah ayuu markaa intuu qaado oo xaramka geeyo halkaa ku qalaya fuqaraaulxaram la siinaya hadduu sakaaro dilay dee shabaha waxay ku leedahay way yartee adhigii soo maaha neef adhi ah ayuu intuu kaxeeyo xaramkii ku qalayaa fuqarada xaramka u siinaya khulaasadu waxa weeyi wixii uu ugaadhsaday xagga nimcooleyda waxa ugu dhow ayaa waajib ku ah oo uu ku kafaaro gudanaya haddii la waayo miligii miligiiba haddii la waayo miligii inta la qiimeeyo qiimahaasi ayaa raashin la siinayaa lacag wuxuu noqdo toban kun haddii uu noqdo tusaale ahaan neef geel u ahaa miligu tusaale ahaan waa la qiimeynayaa sayladii muxuu joogaa toban kun shan kun lacagtaa tobanka kuna raashin inta la siiyaa fuqaraa lxaram lagu quudinaya haddii miligii la waayo oo tacaamkii la waayo ama shilinu isku furtaba aanu lahayn miliga la qiimeynayo qiimihii miligaas raashin waxa uu ka gooyo inta la qiyaaso ayaa raashinkaa waxaa loo bedelayaa mud inta mud ee uu noqonayo mudku waa rubcu saac galaankii ama saaca afar meeloodoo meeshiisa ayaa mud la ydhaa ama ninka dhexdhexaadka labadiisa sacabinta ay qaadaan intaasaa mud la ydhaa marka haddii mithli iyo tacaam iyo wixiiba la waayo neefkii u dhigmayey qiimuhuu lahaa qiimaha raashinka uu goyn karo raashinkii lama hayo laakiin waa la qiyaasaya tusaale ahaan waxaa la odhan karaa toban kiilo qiimaha miligu wuxuu ahaa shan kun waa maal shanta kun waxay goyn karayeen konton kiilo ama toban kiilo waa tusaale tobankaa kiilo waa la googoynayaa oo imise mud bay noqonayaan imise mud tusaale ahaan toban mud labaatan mud bay noqdeen inta mud ee raashinkaasi uu noqonayo mud walba maalin buu ka soomayaa mudkii walba ilaan waxaa la yidhi aw cadlu dalika siyaaman ama cuntadaa wax u dhigmo oo soon ah raashinkaasi inta mud ee uu noqday mudkii wal ee cunto ahba maalin soonkeed baa u dhigma labaatan mud hadduu ahaa labaatan cishuu soomi soddon mud hadduu ahaa soddon cishuu soomi maxaa sidaa loogu cusleeyey dee isagaa xadgudbay ilaahayna wuxuu yidhi liyaduuqa wabaala amri talaxumadiisa dhibaatadii ka dhalatay ha dhandhamiyo marka calaa kullin marka lasoo koobo waxa weeye ugaadhii uu ugaadhsaday waxaa la eegi xoolaha adhig iyo geel iyo lo-da waxa uga dhigma haddii la helo wax uga dhigma inta la iibiyo ayaa masaakiinta loo qaybin marka la gowraco inta xaramka la geeyo haddii kale oo la waayo inta la qiimeeyo raashin waxay ka gooyaan baa masaakiinta lagu quudin haddii raashinkii iyo miligii labadaba la waayo inta la qiimeeyo la qiyaaso raashinku inta mud ee uu noqon lahaa ayaa mudkii walba uu maalin ka soomi waa aw cadlu dalika siyaaman sidaa waxaa loogu cusleeyey xadgudubka uu galay dhibaatadeeda inuu dhandhamiyo culimmadu waxay ka soo reebaan waxyaabaha xaramka iyo xilliga labadaba lagu dilo oo xadiidka waxaa kusoo arooray khamsu fawaasiqa yuqtalna fi lxilli waalxaram waxaa ka mid ah alxidaatu biwasni cinaba ama alxudayana waa la dabdiyey waalghuraabu walfaratu walcaqrabu walkalbu alcaquur shan baa iyaga xilli iyo xaram meel shi ay kaaga soo baxaanba kow lagaga siiya waa dhibkoodaa badan bahasha dhufatada la yidhaahdo waa nooc shimbiraha ka mid oo hilibka iyo waxyaabaha qaaligay dadka ka dhufataa waa alxidaa meeshii lagu arkaba waa la dilayaa tukaha jiirka bahalka hangaralaha la yidhaha ee qaniyada daran ayga dadcunka ah riwaayaadka qaarkood waxay ku dareen alxaya culimada qaarkood waxay haleeshiyeen shantan dugaa kasta oo durala oon laga nabadgelayn xataa muxrim haddaa tahay iyo filxilli walxaram ba ha la dilo kuwanay haleeshiyeen oo libaaxii iyo dugaagii dadka cunayay ee dhibkooda aan laga dhowrsan karayn iyagana waa la layn karaa bay culimada qaarkood yidhaahdeen allah waxau uhi yaa ayuha aladiina aamanuu muuminiintii ee layabluwanakum allah wallahi layabluwanakum allah ilaahay waxa uu idinku imtixaamayaa uu idinku imtixaamayaa bishayin shay shaygaasoo min asaydi ugaadhii ka mid ah shaygaa ugaadha ahoo tanaaluhu ay gaadhaysa aydiikum gacmihiinu iyo warimaaxukum warmihiinuba ay gaadhayaan maxaa laydinku imtixaamayaa liyaclama allah si uu ilaahay u ogaado hore waa u ogaayo si uu u kala muujiyo waa cilmu ru'ya waduhuur baa la ydhaha oo arrintii markay dhacdaa lakala caddaanaya ee saabiqan dee ilaahay waa u ogaa liyaclama allah si ilaahay u ogaado macnaha u kala muujiyo man yakhaafuhu ruuxa ka cabsanaya alleh bilgaybi xaal uu maqnaansho kaga sugan yahay ruuxa isagoon ilaahay arkayn haddana rabbi ka baqanaya si uu alla u ogaado faman ictadaa ruuxa xadgudba haddaba bacda dalik intaa dabadeed yacnii intaa la caddeeye xaaraannimada ugaadha qofka ku xadgudba falahu waxa uu leeyahay cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ey mu'limun xanuujiya yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintiiyey laa taqtuluuha dilina asayda ugaadhi walxaal antum idinku xurumun ay muxrimuuna aada xarman tihiin cumradii iyo xajkii waman ruuxa qatalahu dila ugaadhi minkum oo idinka idinka mid ah mutacamidan xaal uu yahay kii u badrheedhaye u qastaya fajazaaun ay fa calayhi korkiisa waxa ahaaday oo waajib ku ah jazaa-un guditaan guditaankaasoo mithlu maa qatala wuxuu dilay oo kala oo u dhigma waxaa korkiisaa inuu ku gudo mithlu maa qatala wuxuu dilay wax u dhigma oo minannacami xoolaha xaggooda uga dhigma macnaha waxaa ku waajibay inuu ku kafaaro guto waxa wixii uu dilay waxa uga dhigma xagga xoolaha ama dhinaca geela ha noqdo ama lo-da ha noqdo ama adhiga ha noqdo yaxkumu bihi dawaa cadlin maaha isagu siduu doono laba ninoo garsooraa loo saarayaa yaxkumu waxa xukumaya bihi jazaha yacni waxa weeyaan mithligaa u dhigma ee uu ku kafaaro gudanayo waxaa xukumaya yaxkumu waxaa xukumaya bihi jazahaasi dawaa cadlin laba cadaalad u saaxiibo minkum idinka idinka mid ah hadyan xaal uu yahay kaa u dhigmaa ee jazaha ihi hadyi xaalu yahay macnaha loo hadiyeynayo xaramka hadyigaasoo baaliqalkacbati kacbada gaadhaya oo xaramka lagu qalayo inta la kaxeeyo aw amase calayhi kafaara ama korkiisa kafaaro kalaa saaran oo waa maxay kafaarada kale dacaamu masaakiina masaakiin quudintood baa korkiisa saaran oo macnaha mithligii haddii la waayo inta la qiimeeyo qiimihii raashin la siiyo ayaa raashinkii masaakiinta xaramka loo qaybinaya aw cadlu dalik ama korkiisa waxa saaran cuntadaa wax u dhigma oo siyaaman soon ah oo maxaa u dhigma haddii la waayay cuntadii iyo mithligii labadiiba dee inta la qiimeeyo raashinku wuxuu noqon lahaa inta mudee uu ka kooban yahay ayaa mudkii walba maalinuu ka soomi maxaa sidaa loogu adkeeyey liyaduuqa si uu u dhandhamiyo ninku wabaala amrih arrinkiisa cidhib xumadiisii ka dhalatay iyo cuquubadeedii si uu u dhandhamiyo waa talaxumadaadii wataasi biyo kacab weeyi saasaa loogu cuslaynaya cafa allaahu ilaahay waa cafiyey camaa salafa wixii tegey oo hore intaan la xarimin wixii loo ugaadhsaday waa macfi waman caada ruuxa ku laabta xaaraantinimada dabadeedna fayantaqimu allah ilaahay waa ka aargoosanayaa minhu isaga wallaahu allana casiizun kii haalibah ee gacan sarreeyeen cidina beegsan karin weeyi duntiqaamin ee aargoosi u saaxiiba uxilla waa la xalaaleeyey lakum idinka saydulbaxri badda ugaadheedii waa laydiin xalaaleeyey wixii isagoo daraya oo nool ah kala soo baxdaa wa طacaamuhu cuntadiisana waa laydiin xalaaleeyey oo baktigiisa iyo wixii ku dhinta ama ay soo tuftana waa idiin bannaan yahay waayo mataacan ay tamtiican raaxayn laydiin raaxaynaya darteed lakum idinka laydiin raaxaynayaa laydinku banneeyey idinka iyo wali sayaara socotadaba waxurima waa laydinka xarimay calaykum korkiina saydulberi beriga ugaadhiisii waa laydinka xarimay maa dumtum intaad daa'imsantihiin xurumaa kuwa cumro iyo xaj u xidhan yihiin wattaqu llah allana ka cabsooda alladii allahaasoo ilayhi xaggiisa un tuxsharuuna laydiin soo kulminayo wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online